xalqada tobnaad ee silsiladda sa'a maa yaxkumuun waxa ay si faahfaahsan uga hadashay waxa loogu yeero xeerka galmada iyo kufsiga oo ah barnaamij ay keeneen reer galbeedka kuna doonayaan in lagu fasahaadiyo bulshada gaar ahaan haweenka waa xeer xildhibaanada qaar ay ka qeeliyeen sida laga dheehanayo muuqaalka kani waa maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka halkan waxaa ku qoran oo ajando noo ah mashruuca dembiyada galmada cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay way wejiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaabdaran baa ka jiro nin nin aroosa naag naag aroosta balaayo balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa laakiin xildhibaano kale ayaa taageersan sinada galmada waxaa leedahay waa wax qaldan sexual lacaada u haysataa sooma sidai ugu fiicnayd bay u turjumeen dadkaani haddii galmada laga cararahay dee wax erya kasoo xun baa jiraba hataa oo dhigato marka anigu waxaan dhihi lahaa galmadu wax iyadoo sharci darra iyo iyadoo sharciga labada waa jira waa wax caadi oo la yaqaano marka in dadka lagu mashquuliyo ma ahana lagu wareero
marka ay xildhibaanadan sidaa leeyihiin waxa ay cogsanayaan qaanuunka xalaalka ka dhigaya sinada wuxuu qaanuunkan si cad u odhanayaa qofka wuxuu aqbali karaa galmada haddii uu ogolaado si ikhtiyaari ah ama uu leeyahay xorriyad iyo karaan uu wax ku ogolaado taas oo micnaheedu tahay xalaalaynta sinada uu allah xarimay si toos ahna u burinaysa qowlka allah ee ah
innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqday filimka ayaa ka hadlaya xukunka sharciga ah ay la dhinactantay tillaabada dowladda federaalka ay ku xalaalaysay sinada annagoo soo qaadanayna allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa aayad ka mid a allah wuxuu leeyahay inama nasiicu ziyaadatn fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caama wayuxarimuunahu caama liyuwaadicuu ciddata maa xarama allah fayuxiluu maa xarama allahu zuyina lahum suu'u acmaalihim wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu noogu caddaynayaa in qofkii xaaraantinimaysa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey ama xalaalaysa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay inuu gaal yahay filimkan dokumentariga ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay xeerkan iyo anshaxumada laga dhaxlay haweenka baarlamaanka ku jira ay ka yimid waddamada reer galbeedka waxa ay aada ugu jeesjeesayaan diinta islaamka waxa ay beeninayaan ayado qur-aan ah iyo xaadiis ka sugnaatay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale wuxuu dokumentarigan soo qaatay muuqaalo muujinayo juhdiga ballaaran ee shisheeyaha ay ku bixinayaan fasaadinta haweenka allaha u naxariistee sheikh maxamed irshaad oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa ka waramayo yoolka shisheeyaha ee ku aadan dumarka
brotokolaadka suhyuunka kiisa kow iyo tobanaad waxaa ku qoran gabadha muslimaddaa diinteeda ha laga xoreeyo waxay yidhaahdeen diinta islaamku haddii gabadhu ay haysato daa'iman dadka la tarbiyaynaya wuxuu ka yimaadaa asalkiisii saldhiggiisa yahuudaana rumaysantaa gabadhuu ka yimaadaa bay yidhahdeen ilmaha gabadha yahuudiyaddaha ay dhasho cid kastaa ha guursatay waa yahuud weeye ayaga qaacidadooda ninka yahuudigaa ilmahu gabarh kale ka dhalaana yahuud buuxda maaha kolka waxay yidhaahdeen hooyada weeye waxa qofka wax tara ama dagaalama qofka gacanta ka soo saaraahay waa hooyada weeye sidaa darteeda ummadda muslimiinta haddaynu rabna inaannu dullayno waa inaan hooyooyinka gabdhaha muslimiinta ka saarnaa diintooda islaamka inaan ka saarno akhlaaqada ka dilino maamulka somalilan oo dhaqan geliyay xeerka galmada iyo kufsiga ayaa isna lagu soo bandhigayaa dokumentariga iyadoo sheekh dirir oo ka mid ah wadaadada hargeyso uu sheegayo qodobo badan oo tusinayo diinka baxa xeerkan intaa waxaa dheer in dhammaan foolxumooyinka xeerkan galmada iyo kuwa u doodayo uu dokumentariga muqaabil uga dhigayo culummo dhowr ah oo si sharci ah ugu jawaabayo iyo odayaasha dhaqanka nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed wuxuu si xeel dheer ula hadlay haweenka soomaaliyeed ee la doonayo in la fasaadiyo iyo guud ahaan bulshada gabdhaha waxaan u sheegaynaa haddii maaragta ay rumaystaan shareecada islaamku maaragtay gabdhaha way dulmiso xaquuq uma ogola maaragtay arrin khatarahoo lagu caasiyoobayo weeye ilaahay ummaddan addoommadan asagaa samaystay gabdhaha xaquuq waay ayay gabdhaha xaquuqdooda waa la sheegay kitaabkaasaa sheegay cidina kama dafiri karto cidina uma diidi karto ilaahay marka ma ilaahay baa maaragtay gabdhihii xaquuqdoodii dafiray oo oo oo dulmiyey gaaladuna waa u maaragtay u nasteexaynaysaa oo cadaalad bay u falaysaa hadda arrintaasi sax maahan ha laga fiirsado oo gabdhuhu gaar ahaan ha ka fiirsadeen sheekh xasan yacquub cali oo ka soo muuqday filimka wuxuu ka hadlayaa doorka haweenka iyo sida ay diintu u karaamaysay waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay duulaanno ay muslimiinta u qaadeen cirdi gabar muslimad ah darteed waxaana ka mid ahaa weerar nafurnimo ah oo lagu laayay itoobiyaan badan oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilliyadii ay xabashidu haysatay xamar sidoo kale sheekh mahad warsame oo ka hadlay doorka haweeneyda muslimadda ah iyo xaqa waasica ah ee diintu siisay ayaa waxa uu yidhi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir allah subxaanahu wa tacaala waa midka bini aadamka uumay uguna naxariista badan uguna aqoonta badan ragga iyo dumarku waxay ku hagaagi lahaayeen isaga ayaa nooga xoogaalsan xuquuqda dumarka midda ragga midda carruurta dhammaantood alle subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyey noona jideeyey suurad dhammaystiran ayuu alla ugu magac daray dumarka suuratu nisaa sidoo kale suuratu mujaadala suuratu taxriim suuratu talaaq iyo qaybo badan oo ka mida aayadaha qur-aanka sababta loo soo dejiyey waxay tahay xuquuqda dumarka in la ilaaliyo waa goormee waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor xilli reer yurub gabdhaha u kala dhexli jireen sida xoolaha kale ayaa diintanada islaamku dumarka karaamaysay mana u baahnin maanta ururo ay gaalo soo abaabushay bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa laga dareemayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay inay aad u daneynayeen filimaanta alkataib gaar ahaan xalaqaadka saa ama yaxkumuun waxaana maalmo ka hor arrintan aad uga cawday dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinteeda